qaar wuxuu ahaa miduu fuliy qof isoo miidaamiyey kaasoo wata gaari waxyaabaha qarxal laga soo buuxiyey waxaa si toosa loola beegsay xarunta degmada howlwadaag xilligaas ay ka socdeen shaqa maalmeedka caadiga ah xarunta degmada waxaa kaag dhowaa goobo waxbarasho sida dugsi qur-aan halka ay caruur wax ku baranayeen madaxa hay-adda aamin ambalas ee gaadiidka gurmadka deg dega wuxuu sheegay in goobta dhaawac ay ka qaadeen afar iyo toban qof ay ku jiraan lix caruura waxaanu ka qaadnay annaga aynu aragnay afar iyo toban qof iyo hal qof oo dhimasho ah marka intaasun baa isbitaallada geynay dhaawacyada isugu jiro mid fudud iyo mid dhaawac adag intaba waa lahaayeen waan gartay caruur baa la sheegay inay ku jireen imisay ahaayeen carruurtaan aragnay annaga hadda waa lix carruura waaye waan gartay carruurta xaggee ka qaadeen carruurta waxaan ka qaadnay degmada agteeda waxaa isbitaalkan isbitaal kudhow jilka isbaan geeda raagi ayaa la keenay isbitaalkan kasoo qaadnay waxaan geynay haddana isbitaalkan erbukan hadda meeshaas ayaa qaarkood yaalaan marka say ahayd xaaladooda carruurtaas xaqiiqatan ilmaha waa waxay u baahnaayeen isleeya caafimaad deg dega u baahnaayeen oo qaarkood miyir ma lahayn qofka meydka muxuu ahaa qof dhalinyaraha waa waan gartay marka afar iyo toban dhaawac iyo qof meyd aad qaadeen afar iyo toban dhaawac ah iyo afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar oo warfideenada kula hadla xarunta degmada howladaag wuxuu sheegay in qaraxa loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ciidamana isku day inay ka hortagaan balse gaarigu uu qarxay aada uga xunnahay in maanta halkan oo xaruntii degmada ah ee weerar ku soo qaadeen kooxaha nabaddiidka gaari lagu sheegay inuu ahaa baraada ayaa halkan rabay inuu markaa si xooga ku soo jiiro oo uu xaruntan gudaha u soo galo laakiin nasiib wanaag ciidamadii ammaanka ee xaruntan ka shaqaynayay ayaa ka hortagay inay gaarigaas istaajiyaan markaana gaariga wuu isqarxiyey waxaa ku geeriyootay ilaa hadda inta la xaqiijiyey saddex askari oo ka mid ahaa kuwii iyagu isku dayayey inay istaajiyaan ee gaarigaasi guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa isaguna ku dhaawacma oo dhaawaciisa fudud yahay meeshan waxaa ku yaallay dugsi qur-aan nasiib wanaag ardaydii oo markaa la fasaxay ayuu qaraxa dhacay ilaahay ayaa ka badbaadiyey ilaahay ayaana lemahaddaasi inta ilaa iyo hadda la og yahay waa intaas baaritaan ayaa socda ciidamadii ammaanka ayaa weli hadda ku guda jira inay baaraan sida ay wax u dhaceen iyo dhaawac hadday jiraan in kale meesha waad ujeeddaan burbur ayaa ka dhacay meelahan oo dhan waa ay burbureen waxaa macquula xataa in dad ay wax soo gaareen iyagu nafsadooda ay la baxsadeen marka isbitaallada ayaa la aadi doonaa si loo ogaado xogta rasmiga ah sida ay wax u dhaceen guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada howlwadaag ibraahim antaan waxaa soo gaara dhaawac aan cusleen wuxuuna ka warbixiyey halka uu ku sugnaa koorintuusu qaraxa dhacin waxaanu socday howlmaalmeedkii caadigaha shaqa ayaan weynay kulley hadda xog badan oo aan bixin karo dhamaystira ma jirto maxaa yeelay xog waxaa bixin kara yacni qofka markuu waxyaaba badan int badan oo markaa meel u dhow markuu joogo uu bixin karaa lakiin qofka hadda ku dhex jiray marka xog badan bixin karo anoo shaqadii qarankaay oo xafiiskayga joogo shaqaynaya ayaa waxaa dhacay wax aan la filaynin waxaa qaatay mar alla markii yacni waxaa soo dumiyay xafiiskaan fadhiyay dhammaantii gabar baa igula jirtay igula dhaawacantay oo ka tirsan degmada howladaag oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka degmada howladaag dhaawaceeda kule waa la qaaday marka waxaa is idhi dee kulley wixii dhacayna wax markaa aan la melaysan karin culayskiis ayuu ahaa alxamdulilah kulley dhaawac yaroo fudud iga soo gaaray haddana waa nabad qabnaa kulley dad badan oo dhaawacna kulwey jiraan dad badan oo dhintay hadda xog badan oo aan dhammaystiri kara ma jirto aadaa umahadsantiin qaraxaan lala beegsaa xarunta degmada howladaag waxaa laga maqlay inta badan degmooyin gobolka banaadir waxaana burbur xoogan uu soo gaaray xaruntii degmada ee goobo ka eg dhowaa cabdulqaadir okey v o a muqdisho